Hay'adda Qatar Jalanti oo kaashanaysa Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa isbitaalka Somali Suudaaney sameeyay magaalada Muqdisho ka bilaabay mashruuca dhanka qalliinka wadnaha ah kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan carruurta danyarta ah. Mashruucan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ku dhawaad afartan carruur danyar ah kuwaas oo ku nool magaalada Muqdisho. Maryan Maxamed Maxamuud oo ka mid ah howlwadeenada hay'adda Qatar Jalanti iyo Dr. Cabduqaadir Yuusuf Cabdullaahi oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Somali Suudaaneysim ayaa si wadajir ah uga warramay ujeedka mashruucan.
dhammaan bulshooyinka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo daafaheeda waxaa la ogeysiinayaa inay hay-addu ka fulinayso magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka soomaali suudanes ololo caafimaad wadna hagaajin ah loogana faa-iideyn doono caruurta da-deedu ay ka yartaa labaatan sano waxau socdaa maalinkiisii labaad waxaan ku wargelinaynaa bulshada qofkii qaba baahayahaas ama ka warqaba inay soo gaaraan isbitaalka soomaali suudanes waa mahad runtii maanta sharafay noo tahay inaad nasoo booqataan oo aad idinka u kuurgalayo habsami u socodka mashruuca qaliimada caruurta ku dhasha wadnaha daloola ama wadnaha isku furan oo laga fulinayo cisbitaalka takhasusiga somaali sudanes oo ay fulinayso hay-adda qatar charity ee waddanka qatar runtii maanta waxaa lagu jiraa maalinka saddexaad oo shaqada waxaana mashruucan insha allah tacaala loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ka mid a caruurta soomaaliyeed oo maaragtay ah caruurta ku dhasho xanuunka loo yaqaano congenital heart disease ama wadnaha oo isku furan ama wadnaha oo dololo runti maanta qaliimada lagu sameynayo cisbitaalka takhasusiga ee somaali sudanes oo ay fulinayso hay-adda qatar charity waxay ka dhigan yihiin qaliimo nafbadbaadin ah oo maaragtay door weyn ka qaadan doono habsami korinshaha iyo badbaiyo fayaqabka ama badbaadada caruurta soomaaliyeed ee maaragtay xanuunadaas la dhiban insha allah tacala waxaan ku dhiirigelinaa waalidiinta soomaaliyeed ee maaragtay carruurtooda lagu sheegay ama lagu diagnoos gareeyey inay maaragtay leeyihiin cilladahaas wadnaha ah inay soo gaaraan cisbitaalka takhasusiga somaali sudanes ayna ka faa'iidaystaan insha allah tacaala adeegyadan caafimaad dhammaan adeegyadan caafimaad waxaa fulinaysa hay-adda qatar charity waana lacag la-aan biidni illahi alkariim waxaan rajaynaynaa carruurta soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale hay-adda qatar charity qaar ka mid a waalidiinta carruurtooda ka faa'iidaystay qaliimada wadnaha ayaa ka mahad celiyey wareeraa wadnaha leegaaya keensaday maasha allah waa laga qaabilay hay-adda qatar waxaan ugu mahad celinaa dadku waxaa ku baraarujinaa inay yimaadaan waa hay-ad lacag la-aan wadnaha dadka ka duleelo dadka wadnaha kaxirdaha ka xiriyin dhammaan way maanta qaabileen mar rabana waa qaabilayaan ha laga soo gaaro insha allahu tacaala
duleel wadnaha ah muddo hal sano iyo hal bila ayaan unugaan meel kasta gey jirnay wax tabara oon ku daaweysanaan ma haysan marka inshaa allah waxaan u mahad celinaynaa hay-addan fursadda noo siisay inay ilmahayna waddankayna noogu daaweyso ayaan u mahad celinayaa inuu wadnaha ka duleelo daawadiisana ay tahay qalliin xalan qalliin ahaynna ayna ahayn oo daawadiisu tahay qalliin mana awoodin anaka lacagta lagu qalaayo qaliimada wadnaha ayaa waxaa loo aadi jiray dalka dibaddiisa waxaana ka faa'iidaystay mashruucan qoysas danyar ah oo baahi badan u qaba islamarkaana aan awoodin inay iska bixiyaan qarashka lagu aado dalka dibaddiisa